بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آه، halkan waxaynu insha allahu tacaalaa aynu bilaabaynaa alqaacidatu alraabicatu wathalaathuun qaacidada afar iyo soddonaad ee kitaabkii alqawaacid walusuul aljaamica qaacidada afar iyo tobnaad waxay xambaarsan tahay macno odhanaya idaa khuyira alcabdu bayna shay-ayni addoonka haddii la dooransiiyo qofka baa loo jeedaaye haddii la dooransiiyo laba shay iyo fa akhara wax ka badan haddii la khiyaar geliyo fain kaana takhyiiru limaslaxatihi khiyaargelintaasi hadday tahay wax isaga maslaxadii ugu sugan tahay fa huwa kaasi takhyiiru tashahin wakhtiyaarin waa waa waa takhyiir amase waa khiyaargelin ku saabsan qofku isagu rabitaankiisa iyo wakhtiyaarin iyo isaga qofka doorashadiisa wain kaana limaslaxati hayrihi maslaxad cid kale leedahay haddii takhyiirkaasi uu yahay iyo khiyaargelintaasina fa huwa takhyiiru ijtihaadin waa khiyaargelin ijtihaad ku salaysan oo qofku uu ka ijtihaadayo fii maslaxati alkhayr qof kale maslaxaddii halkan waxaa loo jeedaa qofka haddii laba arrin la dooransiiyo labadaa arrin ee la dooransiiyo laga kala dooro oo mid ka mida la imow haddii ka uu doortay ama shaygaa la kala dooransiiyo haddii limaslaxatihi uu wax nafci isaga ugu sugan yahay ama maslaxaddiisa ah hadduu uu doorashadiisu ay tahay waa mid shahiye ku dhisan iyo qofka rabitaankiisa iyo sida uu isagu markaa door bidayo oo dee waxa weeye waa nafcigii isaga wixii gelinayay ayuu dee dooranaya haddii cid kale la yidhaahdo wax u kala doorna waa ijtihaad uu qofka ka ijtihaadayo maslaxad cid kale ay leedahay buu ka ijtihaadaya ha mihaalkaad ku fahmi doontaaye waa laba qaybood marka uu limaslaxatihi wax loo khiyaar geliyo iyo limaslaxati hayrihi marka loo khiyaar geliyo ayaynu kala miihaalinaynaa markaynu kala miihaalinana qaacidadu markaasi waadixa bay inoogu soo baxaysaa ta hore oo marka qofka la khiyaar geliyo wax limaslaxatihi a la khiyaar geliyo tusaalaheedu waxa weeye altakhyiiru fii kafaarati اlyamiin bayna alcidqi aw iطcaami casharati masaakiin aw kiswatihim qofkii dhaartay ee dhaartiisiina xinfiga dambaabay ee doonaya inuu ka kafaaro gudo waxaa la kala dooransiiyey kafaaro gudkaas in uu wax xoreeyo oo raqabatin mu'mina taxriiru raqabatin mu'mina sameeyo addoon mu'minada xoreeyo amase in uu toban maskiin dhergiyo amase toban maskiin uu dhar huwiyo ayaa la khiyaar geliyey ayib marka qofka noocaas oo kale ah takhyiirkiisaasi dee waa limaslaxatihi sidaa awgeed ta isaga markaa uu isagu isleeyahay waa kuu fududdahay ayuu la imanaya kafaaratu lyamiin afar shay bay ku sugnaatay horta marka hore dhaartu dhaar waxaa la yidhahdaa alxalifu biasmaaءi اllahi tacaala wa sifaatih ilahay magacyadiisa iyo sifaatkiisoo lagu dhaarto waana saddex qaybood dhaar la yidhaahdo yamiin اlghamuus oo ah qofku inuu ku dhaarto si badrheedh ah arrin beena inuu ku dhaarto kaba soqad isaga oo cimaamadiisa ama funaanadiisa uu yidhaahdo wallaahi baan ku dhaartay laqad ishtaraytuhu bikhamsiina dulaaran konton doolar baan soo siistay waxaana laga yaabaa inay toban doolarba ku joogto been cad ayuu markaa qofkii u tacamuda u badheedhay inuu ku dhaarto tusaale ahaanba kumuu markaa manu manuu siisan kontankaa marka xaaladda noocaas oo kale ah dhaartaa waxaa la yidhaha yamiin alkhamuus baa la yidhahdaa waxaana loogu bixiyey liannaha tagmisu tagmisu saaxibahaa fi lifm qofka waxay dhaar dembi bay ayay ayay ayay dhexda u dhigaysaayoo qofkaas ay tiimbinaysaa waana ta nebigu calayh isalaatu wasalaam uu yidhi man xalafa calaa yamiinin wa huwa fiiha faajir liyaqtadica biha maala imri'in muslimin laqiya allaha wa huwa calayhi khadbaan qofka qof muslimo walaalkiis ah maalkiisii dhaar kaga qaada dhaartaasna ay tahay yamiin faajira dhaar uu ku faajirnimo sameeyey oo yacnii uu ku dambaabay muraadka uu leeyahayna ay tahay inuu qofka muslimka walaalkiisa un xoolaa kaga qaado dhaartaa qofka noocaasi maalinta qiyaamaha ilaahay wuxuu la kulmayaa isagoo cadhaysan marka dhaartaas noocaas ee yamiin alkhamuus la yidhaahdo kafaaro ma leh kafaaro ma leh maxaa loo jeedaa kafaaro la yidhi waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaa bixiya oo qoor xoreeya ama masaakiin dhargiya ama dhar huwiya ma leh laakiin waxay leedahay toobad qofku waa inuu toobad keenaa oo istikfaarsadaa oo dembiga ka nadaamoodaa oo ka noqdaa dhaarta labaadna waxa weeye waxaa la yihahdaa laqwulyamiin baa la yihahdaa waa maa yajri cala lisaan qofka muslimkaa carabkiisa waa dhaarta had iyo jeeraa lasoo jiidha isaga oo aan u qasdaynin ama aan go-aansan ama aan niyeysan inuu dhaarto sida had iyo jeeraale dadka marka wax isku celcelinayaa walla waad cunaysaa iyo walla adaa cunaya iyo wallaahi hadda diyaar uma ihi iyo ereyada noocaasa had iyo jeeraale carabka bani aadanka iyo hadalladooda iskala socda oo dhaar ah laakiin marka hore inuu dhaarto oo uun inuu aanu niyeysanba can kayri qasdin carabkiisa soo jiidhaysa taana laqwi baa la yidhaahdaa sidaa awgeed ma laha iyaduna kafaaro qofka laga doonaya ma leh laakiin dhaarta badan in la iska ilaaliya wanaagsan liqowlihi tacaala waxfaduu aymaanakum ilahi wuxuu dhaarihina ilaaliya dhaarta saddexaad oo hadda tan kitaabkeena uu sheegay ah waxaa la yidhaahdaa alyamiinu almuncaqida waa dhaartaa guntamaysa oo waata qofku arrin mustaqbala oo soo socda uu ku dhaaranayo waana ta qofka loo qabanayo ee aayaddu sheegtay laa yu'aakhidukum allahu billaqwi fii aymaanikum walakin yu'aakhidukum bimaa caqadtum alayhi bimaa caqadtum ilaymaana ha fakafaaratu itcaamu casharata masaakin ilaa akhir alaaya marka waxa weeyaan waa taas weeye qofku uu qalbiga ka guntay inuu dhaarto oo uu dhaartaa uu xidhay weeye qalbiga ka xidhay salaadaba waa la xidhay niyadaa laga xidhaaye qalbiga laga xidhaaye dhaartaa uu qalbiga ka guntay weeye ee uu u qasdiyey ee arrin mustaqbaloo soo socda uu ku dhaaranayo weeye ta noocaas ah waa ta aayaddu sheegtay ee qofku haddii wixii uu ku dhaartay inuu sameeyo uu samayn waayo ama wixii uu ku dhaartay inuu ka tegayo uu ka tegi waayo waxa weeyaan waa ta qofka kafaarada lagu yeelanayo weeye haddaba kafaarat alaymaan ama kafaarat alyamiin waa arbacatu ashyaa afar shay weeye kow itcaamu casharati masaakiin toban miskiin inaad quudiso miskiinkii walba waxaad siinaysaa nisfu saac ama mud labadaba waa la yidhi waxaad kaloo samayn kartaa intaad meel isugu yeedha inaad odhan karto warqadeeya tobankii miskiinba oo aad meel qura ku dhergin karto ama aad cashaba u qaadi karto ilaa intay ka dhergeeyaan ama aad xabad khubza iyo iidaankeedii aad siin karto horta labadaas ku dhuuqo waxa weeyaan aan dee kugu filan mar haddaad u iidaanto wixii u cunayay amase inaad qodobka labaad waxa weeyaan inaad dhar huwiso dharka la huwinayana waxa weeya waxii salaad qofka kaga ansaxaysa bay fuqahadu yidhaahdeen ta saddexaad waxa weeye inuu addoon mu'minada xoreeyo ta afraadina waxa weeyaan saddex casho inuu soomo oo mutataabic ah marka soonka qofku uma wareegi karo soonka lama iman karo ilaa bacda alcajzi can aliطcaam aw alkiswati aw taxriiri alraqaba saddexdaa markuu awoodi kari waayo unbuu marka dambe fain lam yajid fasiyaamu halaaثati ayaamin hadduu soo waayo saddex cashuu soomaya marka qofka markii la khiyaar geliyey saddexdan arrimood iyadu waa u siman yihiin soonku wuu ka dambeeya isaga waa inaga sheegnay ila wuxuuna yidhi mihaalka qaybta koobaad qaacidadu waxa weeyaan altakhyiru fii kafaarati اlyamiini bayna alcidqi aw iطcaami casharati masaakiin aw kiswatin saddexdaasaa qofka la khiyaar geliyey khiyaarkaa mar haddii la khiyaar geliyey dee waa takhyiru limaslaxati maslaxadiisaa loo khiyaar geliyey oo ah kafaaradana ergan kafaaro la yidhaahdo waxa kafaaro loogu bixiyey bay culimmadu yidhaahdeen liannahaa tukafaru bihi demb dembigaa lagu dhaafaya ila shareecadii baad khilaaftay soo ma mukhaalafada aad shareecada ku samaysay darteed baa loo jideeyey kafaaradan oo markaad la timaado ashyaadaa mid ka mid a ayaa dembigii lagu dhaafayaa bay ka dhiganta xikmadda looga jeedana waxa weeya waa sawnu shariica can italaacubi biha shareecadii baa laga ilaalinayaa qofku inuu ku cayaayiro ama ku dheeldheelo ama xurmadeedii inuu jebiyo ayaa la diidayaa sidaa awgeed baa loo loo jideeyey kafaarada wallahu aclam wuxuu kaloo sheekhu yidhi wakadalika fii fidyati aladaa bayna siyaami halaaثati ayaamin aw iطcaami sitati masaakiin aw dabxi shaati qofkii sameeyey mariidka ahaa ee bukay ama maaragtay adan min ra'sihi madaxiisa xanuun ku dhacay oo wax dhiba ay ku dhaceen sida dulin baa ku dhashay sida injiir baa ku dhalatay ama sudac baa ku yimi baalka dhanjafka aynu idhaahno oo kale dabeetana wuxuu u baahday in la daweeyaa loo baahday ama ha la toobo ama si kale ha loo waxeeyo ama dakhar baa ku yimo in gebigiisaba la madaxabaa la wada xiiro ayaa loo baahday wahaakada haddii qofku uu xanuunsado ama uu madaxiisii yacni dhib ay soo gaadho dhibtaasoo keensanaysa inuu timaha iska xiiro xaaladda noocaasa shareecadu waxay u bannaysay inuu timaana iska xiiro kadibna hadhow kafaara la yimaado ayaa shareecadu maxay ay u bannaysay shan shay bay bay ahayd xajka oo maxduuraadkii waxyaale muxaramaadka ahaayee qofka muxrimkaa iska ilaalinayay shan shay qofka la yimaada oo ahayd inuu madaxa hadduu wax saaro waa ragga laga hadlaya kow waa qodob hadduu timaa iska xiiro waa laba taa dumarkii raggi waa wada leeyihi ama quseeyaba hadduu ciddiyaa iska guro waa saddex hadduu diib ama wax udgoona uu ismariyo cadar ismariyo afar hadduu maaragtay uu xidho dharkan dee fasilan ee shaadh kale ee surwaal kale ee garan kale ee nigis kale ee waxaa la yaala wixii acdaada oo dhan ku fasilan ee dee gacantu meelay ka gashaneen lugtu meelay ka gashaneen ee makhiidka la yahdo shantaas shay mid ka mid a hadduu la yimaado waxay culimmadu yidhaahdeen waajabat calayhi waxaa ku waajib ah yacni fidya fidya ku waajibaysa fidyadaa ku waajibaysa waxaa weeye inuu saddex casho soomo ama lix miskiin quudiyo ama neef adhya gowraco aayadda qur'aankiina waata sheegtay fii suurati albaqara walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxillah faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusukin nusukaasi waa ay dabiixatin saddexdii aayaddaasaa sheegtay fafidyatu min siyaamin soomkii aw sadaqatin ama sadaqadii oo ah toban miskiin lix miskiin in la dhergiyo aw nusukin ay aw dabxu shaatin ama neef adhiya in la gowraco nusuka waxaynu neef adhiya ugu fasiray waa inta u yar ee culimada qaar baa yidhi inta ugu badani waa waa tulud dhexdhexaadkuna waa neef lo ah inta u yarinaa waxa weeyaan waa neef adhiga marka neefka adhigaabaa dee hadduu qofku la yimaado khalaas fidyadii waa bixiyo fidyadii qofku ka baxay buu noqonaya marka s saasuu ku yihi wakadalika waxaa kuula mid ah fii fidyat اladaa fidyadii fidyat ladaa loo bixiyey ee qofka haddii xanuun ku yimaado amase wax dhibo oo ku kalifa inuu timihiisa xiiro hadday ku timaado dee isna waxaa la dooransiiyey bayna siyaami alaaata ayaam baa la khiyaar geliyey saddex cisho inuu soomo ama lix miskiin qoodiyo ama neef adhi marka saddexdaa markaad eegto haddaad adigu kala doordoorato doordoorashada adigu aad kala doordooranaysaa maxay noqonaysaa takhyiiru tashahin wakhtiyaarin bay noqonaysaa yacni maa tashtahi nafsuk naftaadu wixii ay rabto ayay markaa dee dooranaysaa saasay u tahay takhyiiru tashahin waa wuxuu qofku shahiyadu hayo oo uu isagu markaa rabo weey ayuu khiyaarkiisi ku dhacaya iyo isagu inuu dee la khiyaar geliyey oo sidii maslaxadiisii limaslaxatihi u bidaya u doortay ayib oo markaa yani waxaa loo jeeda waa kuu jaa-is adiga ti adigu ku waafaqda la imow ee aad is leedahay waad awoodi karaysaa oo waa lagu khiyaar geliyey khiyaar kasta oo qofka limaslaxati laga khiyaar geliyo waxaa loo yaqaanaa takhyiiru tashahin wakhtiyaarin baa layaa qofkiina waa la khiyaar geliyey wuxuuna u fasaxan yahay inuu isagu tiis yidhaahdo waad ka bixi kartaa ama waad la iman kartaa mar dee saddexdu ay siman yihiin inuu la yimaado ayb wain kaana limaslaxati hayrihi fahuwa takhyiiru ijtihaadin oo fii maslaxati اlkhayr haddii qof kale maslaxaddii lagu khiyaar geliyo la yidhaahdo agoonta aad gacanta ku hayso waxaa iyo waxaa iyo waxaa midun u samee ama waqafka aad gacanta ku hasad naadirka ka tahay waxaa iyo waxaa iyo waxaa midun ka samee ama haddeedba xog maayoy ninkii majnuunka ahae waallaa ama kii safiiha ahaa ee aad adigu weliga u ahayd ya maalkiisii intaas oo arrimood ayaa lagu khiyaar geliyey mid ka mida samee waxaasuna haddii lagu khiyaar geliyo maxaad dooranaysaa tan naftaadu jeceshahay la maxaad dooranaysaa ta aslaxa baad dooranaysaa tii naftaada lagu khiyaar geliyey adaa og caafiyadaada adaa og taad adigu doonto dooro dee ee naftaada waafaqsan ila waa takhyiiru tashahine tii laakiinse qof kale lagu yidhi arrintiisa ka tali ma ta adiga adaa isku fuudhinaya miyaa maya maxaad samaynaysaa sida aslaxa ah ayaad dooranaysaa saa daraaddeed musanifku wuxuu ku miaaliyey wuxuu yidhi takhyiiru اlimaami fi اlasiir اlxarbiyi bayna alqatli iyo wاlriqi iyo wاlfidaa'i wa calayhi ficlu اlaslax buu yihi imaamka oo kale imaamkii muslimiinta haddii inta gaalo lasoo qabqabtay dagaalka lagu soo qabqabtay imaamkii dee khiyaar baa la siiyey shareecada oo waxaa la yidhi imaa inaad aada ka dhigato aada addoommo ka dhigto gebigoodaba dadka lasoo qafaashay oo markaa baabkii khanimaday gelayaan oo khaniimay noqonayaan amase inaad gebigeedaba maanta gaala arlada sii joog joogto o aynu addoonsano uma baahnine maslaxaddu waxay ku jirtaa inaynu horta nimanka aynu wiiqno oo daciifino oo intii lasoo qabtaba la laayo ood markaa sidaa uu imaamka ku dilo waa laba iyo imaa inuu maanta muslimiintu waa yar jilicsan yihiine jeebkuna waa ka nacasaysan yahaye ama dad kalaaba oo muslimiinabaaba la haystaayo gaaladu haysataaye gaaladan maanta aynu qabannay dee muslimiinta laynaga haysta aynu dhaafsanno ama aynuba iibsanno maanta lacag siisanno lacag aynu ku dagaalgallo jihaadka kusii wado saddexdaa xaalo kaba soo qaad mid afraad baa jirta waa maxay waa imaa manan iyo inuu iskaba mano sheegto yidhahdo maanta soo laydinma soo qabqaban haa ordoo guryihiinna ku noqdo oo mar dambe idinkoo soo dagaalamaya ayaan la arkay una sheega waxaa idinka soo horreeya inay rag yihiin maanta mawdkii waa laydinka baajinayaa orda dabadeetana markay meeshii tagaan baaba laga yaabaa inayba dib u islaamaan isagoo markaa damaca uu kaga jiro islaamnimadooda iyo inay warka tebiyaan hadduu doono qaarna waa laynayaa midhna waa daynaya wuxuu odhanayaa raggiinnina in la laayey intaa guryo geeyoo dadkii u geey intaba waa ku sabaynaya marka waxa weeyaan imaamkii maxaa la khiyaar geliyey afartaa xaaladood baa la khiyaar geliyey dadkii gaalada ahay lasoo qabqabtay marka muxuu dooranayaa masida isaga waafaqsan buu dooranayaa oo markaa waxay noqonaysaa takhiiru tashahin wa ikhtiyaarin mise sida aslaxa ah ee muslimiinta iyo islaamkaba aslaxa oo ay u habboonida badan ayuu la imanaya sida islaamka iyo muslimiintaba ugu habboon bu ayuu ayuu agaasimayaa oo siyaasad xakiima ayuu kula dhaqmaya marka saas weeye taa kalena waa anigii sheegay agoonka iyo majnuunka iyo safiiha iyo ninka waqafka naadirka ka ah haddii laba tasaruf leetalow maanta xoolaha agoonka miyaan iska hayaa oo biilkuun baan ka siiyaa mise inta yare adduunka ah dukaan baan ku furaayo faa'iidadiisii aan daraaseeyey oo boqol kiiba siddeetan ama boqol kiiba toddobaatan faa'iide laga helaya markaan eegay oo dabeetana faa'iidadaasun baan ku quudiyaa raasamaalkuna ha u badbaadee teeba aslaxa marka inaad inaad agoonka xogaaga yaraaba cunsiiso iyo inaad meel ugu furto oo dabeetana ribaxa un keliya aada cunsiiso raasamaalkana u hadho inaad soo maaha meel ugu furto ayaa aslaxa soo maaha marka haddii aad xoolo agoon hayso sida aslaxa laba tasaruf hadday kugu kulmaan tasarufka aslaxa waa inaad kula timaada soo waadix maaha ayib waqafkuna waa sidaas oo kale hadduu qofku waqaf mas-uul ka yahay inuu yidhaahdo keliya malcaamadan anaa waqafkan anaa naadirkaa malcaamadan masaajidka anaa waqafka ah markaad yar caajistaba haddaad tiraahdo masaajidka ama ama ama ama malcaamadda ama waxba waa gebigada waan xidhanaya waayo dee anigii baa mashquula waktiba umahayo aan furo adaa isku fuudhiyeyso markaa maaha laakiin sida aslixi waa maxay in awqaaddii muctaadka ahayd ee bani aadmiga ay u baahnaayeen masjidka ama malcaamadda inay wax ka bartaan in loo furo oo qofkii waaqifka ahaana sidaa ajir ugu xasilo muslimiinta kalena nafcigooda uu gaadho oo intifaacsadaan taasaa aslaxa sooma marka inaad labadaa tasaruf inaad mar iska xidho oo markii adigu aad soo firaaqowdo inaad furto iyo inaad dee intaad furto waktiyadii munaasibka ahayd oo dhan aad wada furto dabadeetana aad sidaa ugu samayso cid ya dee ta aslaxa baad qaadanaysa marka waqafkii waa saas agoonkii waa saas wakadalika safiihii iyo qofkii ma garanaysaay majnuunka labadaasna dee waa markood hore bay maxjuuru calayhim yihiin oo tasaruf looma ogola iyaga laakiin saas daraaddeed maalkii gacanta loogu hayo qofkii safiiha ahaa ee maalka isagoo iska saydhsaydhaya ee aan tasaruf rushdi ku jiro aan la iman karaynin ayib taas weeye marka tii hore markaynu ku noqono miaal uu musanifku sheegay ba inaan miaalin oo aynu ka tagnay oo maxay ah ilaa hal miaal laba miaal baynu sheegnay tii kafaaratulyamiinka iyo tii ku saabsanayd fidyada soo maaha mid saddexaad buu sheegay oo waa maxay waa diyada ninka xorka ah ee dakarka ah ee lab ee haddii la dilo oo diyo la doono in laga qaato qofkii oo uu yidhahdo diyaan qaadanaya dee qofkii weliga ahaa weliyudamka aha ninkaa la dilay ee xorta ah dhiiggiisii maanta qisaas waxba xaggaa xaggeeda u kici mayno diyaanu qaadanaynaa diyadii culamada qaar waxay yidhaahdeen diyadaas qofka marka dee diyada laga doonayaa waxa la dooransiiyey afar shay ama shan shayba koow inuu geel bixiyo boqol halaad oo geela ama laba boqoloo lo-a bixiyo ama laba kun oo adhiya bixiyo soo saddex maaha ama kun dinaar dinaarku waa dahabka lacagta ka samaysan kun dinaar bixiyo amase laba iyo toban kun oo dirham oo lacagtii fidadee qalinka ahayda uu bixiyo waa imisa yaa laba lacaga iyo saddex xoolaade yaanay shan ahayn shantaas ayaa qofka xool diyada laga doonaya la khiyaar geliya ku doon wax ku bixin karaa juuqna odhan maayo qofkii diyada doonayay mar hadduu marka horeba isagu diya doortay culamada qaar baa waxay yidhahdeen shantaa qayboodba waa mid walba gaarkeeday asal u tahay min usuuli diyaad diyada usuusha lagu bixiyo ee, shareecadu ay sharcisay shantaa qofkii diyada bixinayay baa la khiyaar geliyey marka teebuu dooranaya ta isaga waafaqsan soo ma u is tanaad heli karaysa laakiin culamaa shaaficiya iyo culamo kaloo fara badan waxay yidhaahdeen asal waxaa diyada u ah maxay geelaa diyada asal u ah markii la waayo inta kale oo dhame bedel bay ka tahay laakiin markaynu ku soconno calaa dawi man dahab min alculamaa culamada cidda ku tagtay in shantuba ay usuul yihiin takhiirkaas muxuu noqonaya ma takhiiru tashahin buu noqonaya mase sida aslaxa buu isagu doonanaya sida aslaxa u ah ninka diyada ka doonaya waa takhiiru tashahin lanno isaga ayaa la khiyaar geliyo la shantaa midun bixi haddaynu ku soconno madhabka odhanaya shanta wuu u sameeyey ku doonu bixin karaa ayib marka saasuu qaacidada aynu ku daynana in sha allahu taala alqaacidaة الkhamisaة والhalaaثuun qaacidada شhan iyo soddonaad man saqطaت canhu الcuqubaة limuujibin duucifa عalayhi الdamaan man saqطaت canhu الcuquuba qofkii ciqaabtu ay ka hadhay oo ka dhacday ciqaab baa kusoo jihaysatay qofkii oo wuxuu sameeyey faldembiyeed uu ciqaab ku mudanayo ayuu sameeyey marka qofkii had ciqaabtaa lagu yeeshay marmarka qaarkood baa halkii qofku ciqaabtaas uu mutaystay laga goyn lahaa waxaa meeshii imanaya shay maanica oo is-hortaaga maxay in maanta la ciqaaboba ciqaabtan qofku waa mudan yahay in lagu ciqaabo laakiin maanta maxaa yaalla wax ka mancinaya oo ka hor istaagaya in la ciqaabo haddaba qofkii ciqaabi ay ku waajibtay ee ciqaabtiina maanta ay ka dhacday sababta ay kaga dhacdayna ay tahay maxay shay maanicoo meeshii yaallo oo ku qumay qofka noocaasa waxaa la samaynayaa damaankii amase magdhowgii uu bixin lahaa ayuunbaa lagu labanlaabaya oo waxaa lagu kordhinayaa ziyaadatu qurmin baa la samaynaya oo kaba soo qaad qof muslima wuxuu dibay nin gaala oo dimi ah oo inala yaalla oo dalka inala leh oo gaaloo dee muwaadin ah oo dalka inala leh laakiinse dee gibirba laga qaado ninkii muslimkaha wuxuu dilay maxay ninkaa dimiga gaalkaa soo maha badrheer buuna u dilay labadaa nin ma laysaga qisaas qaadaya waayo waa licadami lmukaafa'a labadii qof kuf baana isu ahayn oo midna de waa gaal midna waa muslim soo ma maanic baa meeshii yaalla is hortaagaya in ninkan muslimka ah la qisaaso waa maxay maanicaas waa maxay dee laa yuqtalu muslimu bikaafirin muslim gaal loo dili maayo dee ayib laakiin maxaa loo maaa maxaa lagu samaynaya qofkii muslimkaa si uu dee ilaa di kale uu durugsanaya maalin ba lin buu dilayahay tudaacafu calayhi diya ninkan diya u waajibtay dembiga ah ee gaalkaa diyuu leeyahy diyadii un baa lagu labanlaabayaa maxay ninkii muslimkaa la odhanaya diyadii uu lahaa labanlaabkeedii un baad bixinaysa markaa saasuu ku yihi man saqaطat canhu lcuquuba qofkii ciqaabtu ay ka dhacdo limuujibin wax arrintaa waajibiyo oo keenana ay kaga dhacdo duucifa calayhi waxaa lagu labanlaabayaa addamaanu gashigii baa lagu labanlaabaya uu bixin lahaa dee yani sabab asbaabtii qofka ciqaab ku waajibinaysay buu la yimi laakiin dee maanta asbaabtii sabab kalaa yimi ama maanic baa yimi ishortaagaya maanta in ciqaabtan la ciqaabo ee qofkaa damaankiibaa wixii uu magdha magdhowgii amase gashigii ama diyadii ama arshi hadday tahay hadday arshi tahay iyo hadday diyo tahay iyo hadday yani wax kalaba tahay hadday qurmi tahay intaba waa lagu laban laabaya oo qiyaaskii marka ma khilaafsana bal waaba qiyaaska saxiixa bay culimadu yidhahdeen leanno jinaayadan iyo waxyeeladan uu geystay dee ciqaab bay leedahay ciqaabteedana waxay ahayd ninka ninka in loo dilo laakiin maanic baa meeshii yimi oo ciqaabtii iska hortaagaya sidaa daraaddeed maadaama maanic meeshii yimi muqaabilu daalika waa in ziyaadatu qurmin gashi dheeraada qofkii la saaraa tusaale kale nin baa wuxuu xaday beer reer leeyahay buu intuu u dhacay amase iyadoo faraqa soo laadlaadisay ayuu midhihii iska goos iska gurtay ooduu isa soo dul taago markaasuu midhihii gurtay waaya amase neef adhi ah ayuu xaday qofka noocaas waana min hayri xirzin qofka noocaas ah maadaanu maadaama aanu xirzi miligii meeshii loogu talagalay lagu xifdinayo waxan haddaanu ka xadinin horta gacantii laga goyn maayo laakiin ninkan masruuqa ee wax xaday qiimihii laba jeer baa laga qaadaya maadaama uu maanta ka baxsaday maxay qadcigii qadculyaddi haduu ka baxsaday waxaa la mid ah nin labadiisa indhoodba u caafimaad qabaan ayaa nin ishaasi masaxan tahayo amase ishaasiba ay dee markeeda horeba il dee wax noqotay oo talaf uu ku dhacay ayuu ishii ka soo tuuray il markeeda hore waxba aan arkaynba ishii aan waxba arkaynin ayuu ka soo tuuray ma garatay dabadeetana qofka noocaas ah culimmadu waxay yidhaahdeen diyo kaamila baa ku waajibaysa sababto awal ishii misay ahayd ya konton konton kalena ugu dar boqol buu bixinaya sababtu maxay tahay dee haddii la yidhaahdo walcayna bilcayni soo may ahayn walanfa bilanfi ishan isha kale in loo qisaaso soo may ahayn a dee labadii ishan caafimaadka qabtay ninka labadiisi indhoodba waa caafimaad qabaa waxyeelada geysanaya kan wax loo geysanayaana ishan loo geysanaya horey u dhimatay labadani marka isku kuf mata ma isu dhigmaan marka markeeda hore ila haddii midigta laga riday ya so in uu isna midigta laga rida maaha dee midigtu markii horeyba goof tahayba ama se ayba dee tahay il il maaratay dee waxyeela soo gaadhay oon waxba arkaynin labadii idhood maadaama aanay isku aadaynin waxaa la odhanayaa diyadeedii bixi waana lagu laba laabaya maanic baa meesha yaalla sababta loo qisaasi waaye oo waa maxay waana isu dhigmin wakadalika waxaa la mid ah nin isagu kii ish isha isha la'aa ayaa nin labadiisii indhoodba qaba tii uu isagu la'aa soo midigta ma ahaa mid kale ayuu qof kale ayuu midigtii ka ridi dabeetana wuxuu yidhi alla allay qisaaso oo de anu qisaas ba fii kitaab illahi alqisaas kitaabka ilahi qisaas baa ku taalla oo ishayda midigka lasoo tuuro dee ishaad horey u dhimatay maxaa lasoo tuuraaba mar hadday sidaas tahay diyadii baa lagaa qaadayaa laba jeer mardii cuquubadii kaa dhacday oo isha aan lagaa soo turin maxaa la samaynaya diyadii baa ayaa lagu ayaa lagu laba laabaya ha marka amiladaasoo midhan ayay leedahay marka man saqadat canhu lcuquubatu limuujibin duucifa caleyhi damaan saas u jeeda alqaacidatu asaadisatu wahalaaثuun qaacidada lix iyo soddonaad man atlafa shay-an ninka shay baabi'iyo dila liyantafica bihi si uu u manaaficaadsano daminahu waa mag dhabayaa waman atlafahu qofka dila shay dafcan limadaratihi dhibtiisa shaygaa dhibtiisa difaacid uu iska difaacaya ama joojin uu iska joojinaya awgeedna u dila falaa damaana calayhi magdhow laguma leh qof baa waxa soo weeraray uu ku soo booday awr dadcuna amase waxba ku soo booday sac geesa leh dabadeetana wuxuu uu kusoo weeraro wuxuu doonay dee inuu ku dooxo caloosha markaa soo rido si kalood iskaga baacisaana ma jirto inaad dee wax ku dhufato oo uu sidaa ku alla- allaysto oo saa ku dhinta mooyaane waayo shaygii baad dafcan limadaratihi dhibtiisa adoo iska difaacaya daraaddeed difaaciddii aad iska difaacaysay buu u dhintay dee waa horor hororkuna xool xoolaa waa noqdaa dee dadkana waa noqdaa dugaaggana dee waa noqdaa intaba dee waa horor buu noqon karaa marka maadaamuu ku soo weeraray weerarkii difaacidaad naftaada difaacaysa daraaddeed oo difaacu nafsi ku jirtay daraaddeedna uu u dhintay waxba lagu raaci maayo laakiin haddaad neefka intaad ka yaabtay farowga saaran iyo waxa barur alla ka saaray dabeetana aada gowracoo dishay liajli inaad intifaacsato haraggiisana iibsato hilibkiisana cunto de markaa waad magdhabaysa socaynkaa maaha man atlafa shay-a ninka shay dila liyantafica bihi si uu u manaafacadsado daminahu waa magdhabayaa waman atlafahu ninka dila dafcan joojin limadaratihi dhibtiisa uu iska joojinayo o iska difaacayo awgeedna u dila falaa damaana calayhi ayib qof baa sidaas oo kale baahi raashin baa qabatay wuu baahday dabeetana dee saa aynu sheegayna buu neefkaa dabxay mar hadduu yar baahday xaddu daruurana dee aanu gaadhin ama hadduu doono xaddu daruuraba gaadhayba dee waa uu neefkii wuu sidaas ku gowracay mar hadduu gowracay oo de kadibna uu manaafacaadsadoo cunay oo ku tasarufay hadhow de waxa weeyaan waa magdhabayaa waayo linafci nafsi naftiisa inuu anfaco daraaddeed buu sidaa u sameeyey qof baa xaj xidhay ama se cumru xidhay timo dheerna waa lahaayoo ilaahay wuxuu siiyey timo dheeroo halab ah ayaa ayaa ka baxay timahaas nin tima jilicsan bu ahaa timihiibaa yacni waxa weeyaan wejiga iyo intaa wejiga ilaa indhaha ka fuulay oo ku soo degay si allayaala su isaga maareeyana ma leh inuu dee timaha yar quseeyo gooyo mooyaane dee inta xajkii cumradu kuu xidhan yahayna ilaa intaad ka gaadhayso maxay dee yowm alcaashir min dilxija maalinta tobnaadka oo yowm alxaj alabarka ah oo timaha dee aad iska xiiri lahayd yowma naxriga ka horowl dee laguma fasixinin haddaad xaj tahay ood xaaji tahay dee inaad xiirto hadday cumro tahayna dee ilaad wakti ilaad nusgii waqti meeshiisii aad gaadhid dee laguma fasixin marka timihii markay khaatiyaan ka dhigeen oo indhihii ka soo galeen timihii ka baxay madaxiisa ya ayuu quseeyey falaa damaana caleyh wax magdhawa laguma le leanna maxaa yeelay dee darar ay timahani ku hayaan daraaddeed buu iska difaacayaa miyaan ahayn ila dhibbay ku hayaane dhibay ku hayaan daraaddeed ayuu iska joojinayaa saa daraaddeed si kalena ku joogsan maayaan inuu gooyo mooyaane marka waxaa la ictibaariyey timahaas inay saa'ilkii oo kale la mid yihiin sidii horarkii oo kale inay la mid yihiin oo kale la xisaabiyey laakiin haddii maalan oo kale injir ku dhalatay ama se dhaawac ku yimi ama se nabar ka soo baxay madaxiisa uu isyiri daraaddeed war nabarkaa iyo wuu sii caabuqayaaye timaaba iska xiir amase cuncun baa timihiisii yeesheen markaasaad dee limaslaxati nafsihi naftiisa ama linafci nafsi naftiisa inuu anfaco daraaddeed ayuu u xiiray iyo wixii la halmaalaa dee markaana fidya lagu yeelanaya marka saasaa loo jeedaa qaacidada waana waadix baan filaya alqaacidatu asaabicatu wahalaahuun qaacidada toddobiyo soddonaad ida ikhtalafa almutacaamilaan labadii qof ee mucaamaladu ay dhex maraysay hadday ismaandhaafaan oo iskhilaafaan fii sifatin sifa ayay isku maandhaafeen oo isku khilaafeen min sifaati almucaamala mucaamalada sifaatkeedii ka mid iyo tilmaamaheedii yurajaxu aqwaahumaa daliilan ka xagga daliilka xoog badan ayaa raajix laga dhigaya la rajaxaya tarjiixaadduna dee way fara badan tahay qaar xagga usuusha ayay noqdaan qaar qaar xagga qaraa-inka iyo adilada ku xeeran bay noqdaan iyo wixii la halmaala kaba soo qaad waxayba isku khilaafeen labadii ruux ee wax kala iibsanayey ayaa waxay yidhaahdeen markii aynu kala iibsanaynay awrka anugu anigii shardi xidhay oo idhi warniyo awrkaasi waynu ceeb la'yahay koow waa inuu ceebaha soo socda ka madhan yahay waglaal waa inaanu lahayn dhaleeco waa inaanu lahayn haaruf waa inaanu lahayn cudurrada haddii xoolaha ku dhacoo kale tusaalahaan waa inaanu lahayn koow amase shardi baan markii xidhayoo waxaan ku idhi waxaa shardiga awrkaasi inuu yahay awr midabkiisu uu yahay midabka casuusta ah ee geelu u badan yahay awrka awr cad oo xoosh ah anigu ma rabo awr maalinkaa maanta madow ma rabo iyo wahaa kada markaa shardi baan anigu xidhay shardigaasaa igu jiray kii kalena wuxuu yidhi shardigaasi ma jiran aniga awr un baad igu tushay marka shardi bay isku khilaafeen amase waxay isku khilaafeen muddadii waxaad igu tiri markii anigu waxaa shan cisho gudahood baan ku keenaya oo ku bixinaya baad igu tiri iyo kuma odrhanin muddadii baa la isku khilaafay labada xaalaba haddii shardi la isku khilaafo iyo haddii muddo la isku khilaafoba waxaa la qaadanayaa qofka wax diidan qowlkiisa eele maad odhan shardigaa markii imaad odhanin imaad muddadaa imaad maad qabsanin qof kale ee wax diidan ayaa qowlkiisa la qaadanaya waayo lianna alasla cadamuhu asalku waxa weeye in aan shardi jirinin asalku waxa weeye inaan muddo jirinin marka ninkan muddada la ordaya ama ninkan shardiga la ordaya ayaa sidii asalka ahayd mar walba ka baxsan ee asalka waxaa weeye awr baynu kala beecsannay adduunkana dee waa kaa dee adna awrka waa kaa oo intaa marka wax intaa ka ziyaadaa qofkii sheegaa sidii asalka ahayd dee isagaa khilaafay dee inuu bayino iyo caddayn keeno mooyaane lakiin markay labadoodii dee taagan tahay falqawlu qawlu man yanfiihi cidda nafyinaysa waxdiidan iyo qawlkiisa la qaadanaya marka dee hada aqwى daliila kaasaa xagga daliilka qawisan lanno waa tarjiixaasna wuxuu maanta u noqonaya waa xaggii asalka weeyi waxay isku khilaafeen markii shaygii lakala beecsado la kala iibsaday ayaa wa waxay isku khilaafeen neefkan ceeb baa ku soo baxday ceeb buu yeeshay oo waa maxay dee waxa weeyaan ceebtiisu waa anigii kuhi waa inaanu waglaan lahayn oo aanu dhaleeco lahayn waa mid ama waa inuu ayi ceeb de ceeb ceebaha dee neefka lagu diido oo kale dabadeetana waxaad wuxuu yidhi anigu ceeb baa ku soo baxday baa tiri neefkaagii markaasaa wuxuu yidhi ninkii iibinayey anigu ceebtaa kuma ogeyn isagoo bedlo ah oo bilaa ceeb ah baan kaa iibiyey kiina wuxuu yidhi maaha isagoo ceebta wataad aniga ii keentay neefka marka waa la isqabsaday oo waxaa la yidhi ceebtani iibka way ka horreysay iyo m markii la kala iibsaday kadib bay ku timi baa hadda la isku hayaa asalku waa maxay asalku waxaa weeye inu inuu bedlo yahay oo ceebta xaadida oo soo darido oo noqonaysa shay cusub marka laba qof hadday isku qabsadaan shaygaagana ceebtan adaa baalkaagaa wata iyo muu wadanin asalku waxa weeye inaanu ceeb lahayn inuu ceebtani asalahaan u watay dee daliil baa lagaa doonaya mar haddaan daliil jirinna asalku waa maxay inuu bilaa ceeb yahay tusaale saddexaad ninkii mushtarig ahaa ee wax iibsaday ayaa wuxuu yidhi sow kuma odhanin addoonkaa iga iibi haa anigu markii shardi baan dhigtay oo shardigaygu muxuu ahaa waa inuu ninka raaniyay wax qori karaa iminkana waa kanoo waa ninkaa dee iska murmuranaya xoogga weyna aan waxna qoran waxna akhriyaynin marka maxaa la samaynaya kii kalena wuxuu yidhi maay aniga shardigaa imaad sheegin amase marka horeba wuxuu yidhi kii wax iibsanaya ninkaasi waa inuu nin farsamo yaqaanaya oo farayaamada yaqaan uu yahay ama waa inuu yahay nin yaqaan nijaaradda iyo wixii la halmaala ayaanu ku heshin iminkana nimaan dee waxba garanayn ba baad ii keentay dee shardigaasaa jiray kii kalena wuxuu yidhi shardigaasi ma jirnin marka ninkii mushtariga ahana shardi buu sheegtay ninkii baayica ahay u iibiyeyna muxuu yidhi waa bilaa shardi marka qowlkeebaa la qaadanaya ya falqawlu qawlu lbaayic ama falqawlu qawlu man yanfiihi cidda anfinaysa ama qawlka ninka baayica ee wax iibiyey qawlkiisaa la qaadanaya leanna asalku waa maxay waa inaan shardi jirin labadii ruuxee isqabay ayaa iskhilaafay oo midba wuxuu leeyahy annaga shardigaasaan dhigtay midna wuxuu leeyahy maad dhiganin marka had iyo jaraale waa waxay waa min mufradaati madhab imaam axmed wuxuu isagu mufradaadkiisa ka mid ah in uu yidhaahdo waxaa la qaadanayaa waxa weeyaan qowlu man yafiih laakiin labadii ruux ee mutacaamilaanka ah ee wada macaamiloonayey haddii ay sinaadaan oo wax lagu kala rajaxo la garan waayo labadaa ruux way isla dhaaranayaan beeciina dib bay u fasakhayaan haddii aanu midkood aanu odhanin ana anaa anaa anaa sidaa ku socodsiinaya ayib sidaa daraaddeed wuxuu ida ikhtalafa almutacaamilaani labadii ruux ee macaamilayey hadday iskhilaafaan fii sifatin tilmaan bay isku khilaafeen min sifaati lmucaamalati mucaamaladaas ama iibka ah iyo wixii la halmaalaa ee ee dhex martay sifa ka mida sifaadka mucaamalada ayay isku khilaafeen yurajaxu waxaa la rajaxayaa aqwaahumaa daliilan ka xagga daliilka xoog badan baa ayaa la rajaxaya waqti inuu dhaxay waayo intaas taynu ka gaadhsiinaynaa qaacidadaasi baynu ku daraynaa waa iska koobantaa iyaduna alqaacidatu athaamina wahalaaثuun qaacidada sideed iyo soddonaad إda caada التaxriimu ilىa nafsi الcibaadة shayga taxriimkii xaaraantinimaynta la xaaraantinimeeyey hadday tahay mid u soo noqonaysa ilaa nafsi cibaada cibaadada lafahaanteeda aw shardihaa ama cibaadada shardigeeda ayaa ayaa taxriimka hadduu usoo noqonayo fasadat way kharibmaysaa cibaadadaasi fasid bay noqonaysaa a waidaa caada ilaa amrin khaarijin arrin ka baxsan haddii ay u soo noqonaysana lam tafsud kharibmi mayso fasahaadi mayso wasaxad waana ansaxaysaa maca taxriimi iyadoo ay xaaraan tahay bay haddana qofkii ka ansaxaysaa wamilu dalika taa waxaa kaloo la mid a almucaamala mucaamaladuna waa la mid cibaadaadkii ayaa halka lagu kala saarayaa calaa wajhin muxaram weji xaaraana ku dhacay ayaa lagu kala saaraya oo shareecadu shaygay hadday kaa nahyido kaa reebto ama aysa shaygaas waa xaaraan waxaa la eegayaa ma shaygan daatadiisa iyo lafahaantiisa iyo qudhiisa ayaa la ayaa ayaa la taxriimiyey oo la xaaraantinimeeyey mise shardi shuruuddiisa ka mid ah ayaa taxriimkan u noqonaya mar hadday sidaas tahay cibaadada marka haddii lala yimaado mar haddii daatadeeda markeedu horeba muxaram ay tahay la imaatinkeedu markaa marnaba ka ansixi maayo waxay noqonaysaa baatil bay noqonaysaa ha laakiin arrin ka baxsan daatadeeda cibaadada shaygaa las layska nahiyey ama shaygaa la xaaraantinimeeyey shay daatadiisa ka baxsan haddii taxriimka uu yahay ama nahyiga uu yahay cibaadadii uu nuqsaan baa ku imanaysa laakiin qofkii buri mayso mithaalkaynu ku fahmi doonaa nin baa wuxuu ku weysaystay biyo xaaraana oo uu soo booliyey biyo booli ah oo uu soo dhacay iyo ku weysaystay amase wuxuu ku tukaday maro xaaraana oo uu soo dhacay isagoo og oo xasuusan weliba qofka ku weysaysta biyaha xaaraanta u soo dhacay tahaaradiisi waa buraysaa oo weysa uma jirto kaa marada xaaraanta ku tukaday uu soo dhacayna isagana salaadii uma jirto oo salaadaas guntami mayso laakiin haddii weelka weelbu weelkan ay biyuhu ku jir biyuhu waa biyo xalaala oo isagu uu leeyahay laakiin weelkan uu ku weysaysanayo killigaabaa xaaraana ay ku jiraan culimmadu waxay yidhaahdeen qofkaa tahaaradii waa ka ansaxaysaa leanno biyahanu dee ku weysaystay ma garatay wakadalika hadduu ku tukado qofkii cimaamad xariir ah amase kaatun dahaba isagoo xidhanin ayuu ku weysaystay ayuu ku tukaday baan ujeedaa ficilkan uu la yimi waa ficil xaaraana oo maxay ah inuu kaatuntaaba xidhay amase nin hadduu yahay dhar xariirah waday ficilku waa xaaraan laakiin salaaddii waa ka ansaxaysa oo salaaddii waa saxiix bay noqonaysaa waxaa la mid ah qofkii soomanaa haddii uu afuro ashyaadii muftaraadka ee wax afurinaya mid ka mid ah uu si badheer ugu afuro dee soomkiisi waa fa waa faasid ficil muxaramana waa la yimi ayib marka dee fo soomkiisaas waxba kama jiraan laakiin isagoo sooman buu wuxuu soomkii kula dhex yimi ficil xaaraana ama hadal xaaraana ayuu ayuu yimi ama qof buuba xanta dee qofka in la xantaa waa xaaraan oo xaaraan waa la yimi ajarkiina waa ka nusqaamayaa soonkiina ka buri maayo saxiix buu u noqonaya marka sidaas ayuu u jeeda baabkii mucaamalaadkuna waa la mid oo qofku maalan oo kale haddii uu iibiyo shay aanu mulkigiisa ku jirinin ama caqad uu sameeyo oo uu gunto heshiis ribo ah ama qarar ah beecaasna ansixi maayo laakiin soo shareecadu ma nahiyin waxa la yidhahdo talaqi rukbaan in dadka safarka safraha ah ee safarka magaalada soo gelinaya in laga hortago oo intaanay suuqaba imanin halkoo wax lagaga soo iibsado soo shareecadu may diidinin amase may diidin in beeca iibka la isku falliso oo najis la sameeyo ama shaygii maciibka ahaa ee ceebta lahaa ama tadliisba la sameeyo xagga beeca soo may diidin kulli waxaasoo dhan waa xaaraan laakiin hadduu ku dhaqmo oo qof talaqi rukbaa sameeyo qof magaalada soo gelayo ciirtii soo gelin lahaa ama subagii soo gelin lahaa halkoo kaga iibsado dee iibki waa ansaxayaa maca taxriim xaaraanna waa la yimi ficil muxaramana waa la yimi taasuu u jeedaa qaacidaa wsala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfir